أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah mas-uul ameerikaan ah oo axmaqnimo ku tilmaamay in mar kale calooshood u shaqaystayaal afrikaan ah laga howlgeliyo soomaaliya xilli madaxda kooxda ridada soomaaliya ay xusuulduub ugu jiraan sidii dib loogu dhigi lahaa bixitaanka kufaarta barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin arrimaha ku saabsan qodobadeena kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah wilaayada jubbada dhexe oo hirgelisay mashruuc lagu ciidsiinayo in ka badan laba boqol oo carruur agoon ah kuwaasoo ku dhaqan magaalada jilib munaasabadii agoonta lagu guddoonsiinayey agabyada ciidda carruurta ay ku ciyaarto iyo dharkooda kelimaad laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa sarkaal kenyaan ah oo lagu dilay toogasho ka dhacday xarun maxkamadeed oo ku taala nairobi iyo koror ku yimid tirada dhimashada tahriibayaasha doontii ku qallimatay yemen qodobadeena kale waxaa ka mid ah kulan u dhexeeyey wilaayada jubbada hoose iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi oo ku soo dhammaaday dhulka joore haddaba maxaa looga hadlay kulankaasi faafreebka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta iyo xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin ayaan barnaamijka ka marnaan doonin abuuxasaan iyo ismaaciil salaad ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo bartayna laf streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daahfuri doonnaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ciidsiin u samaysay ilmaha agoonta ah ee ku nool magaalada jilib in ka badan laba boqol oo gabdho iyo wiilal isugu jira munaasabadan oo ka dhacday markaska sumaya ayaa ilmaha lagu siiyey dhar iyo qalabka ay ilmaha ciidda ku ciyaaraan waxaana sidoo kale goobjoog ahaa hooyo ugu horrayn waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimad kooban oo halkaasi uu ka jeediyey sheekh maxamed balli taas oo ku saabsanayd muhiimadda ay leedahay in laga farxiyo ilmaha agoonta ah bismillaahi raxmaan iraxiim allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal munaasabaduna waxawey ciwaankeedu gadaal buu ku yaallaa waxa weeyaan la ciid oo la mushaarakee oo la farax aytaamta ayaa darsigu walaalayaal maanta yahay darsiga isagaa waa darsi muhim jiddana weeyaan walaalayaal maxaa yeelay halgan baan ku jirnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u dagaalamaynaa arrintaa ayadaa marka in la ogaado dadku waxaweye raggu inaysan daarin awlaaddooda in ilaahay xanaanaynayo rag inuu ka dambeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nugu tirtirsiiyey arrintan ayada ah waxaa lagaga dayanaya waa nebigeenna weeye sala allahu calayhi waaalih wasalam maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu arkay wiil ooyaya wiilka waxaa la odhan jiray bishri ibni caqraba ayaa la odhan jiray wiil agoona oo aabbihii dhintay oo camalka iyo khayrka ku tegey markaasoo waxa uu ku yidhi war bishri oo aamus buu miyaadan ku raalli noqonayn inaan aniga nebi moxameda aabbaha ahay sala allahu calayhi waaalih wasalam caa-ishan ay hooyadaa tahay miyaadan ku raalli noqonayn wiilkii buu la hadlayaa waxaad ogaataan baniina wa banaat inay mujaahidiintu aabbayaashoo raggu ay yihiin dumarkuna ay hooyooyinkood ay yihiin qalbiga gashada walaalayaal ogaada arrintaa arrin sahlan maaha walaalayaal maantana mujaahidiinta waad u jeedaanoo maantana waxay maraysaa waa awlaaddii weeyaan ilaahay baa wax deeqa bini aadan baa la yahay lama wada kafayn karo laakiin in alla intii tabar ah waa lala dadaalayaa waa la maamuusayaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana waafajiyey fadhigan iyo kulankan haweenku ha ogaadaan inay ahamiyaddaas ahamiyad weyn tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa laysa siinayo iyo maamuuskan midka ilaahay baa ka weyn allah kula korinaya allah kula xifdiyaya allah kula kaalmaynaya haddaad qadid ilaahay baad ugu tawasulaysaa ilaahu soo dharee ilaahu noo gargaar ilaahu ii hanuuni waxaa la doonayaa marka qalbigu inuu shaqeeyo ilaahay in loo baryo dadka dadka noogu qiimi badan oo maanta aanu muxaadarada iyo darsiga waxa weye ilaahay baa qadaray aanu sababteeda aanu u wadanno waa nimanka mujaahidiinta weeyaan soo ma jeeda waa nimankaa dagaalamaya ee nagu gaafu wareegaya ee habeenkii dhaxanta seexanaya ee booshka sagaal bilood hal sana iyo bar laba sano shidaco ee jecsidanaya oo uu dhabarka ka galay dad sahlan ma aha dadkoodana ilaahay baa dhaqaya ilaahay baa wanaajinaya inaad marka ilmihii dhaqdaan oo aad wax korisaan oo aad tidhahda maandhaw jidkaasaan kugu ogahay alla darti jidka aabbaha sidaasaa lagaa doonaya marka camalku sidaa weeyaan marka aan dadaalno ciyaalka tarbiyayno ilaahay baa ku mahadsan intaasi kadib idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waraysatay carruurta dharka la siiyey iyo hooyooyinkooda oo aad ugu faraxsanaa mashruucan loo sameeyey xaashi ismaaciil xijaabo kabo qalabka ilmahay ku ciyaaraan magacaygu ugu horeyna haddaan ku bilaabo waa maxamed axmed cumar markas kusumayo xaflad aad u balaaranaa ka jirta maasha allah tin baa noo qabiye dhar baa noo qabiye oo ka mid ah kabo baakistaano surwaalo iyo camaamooyna oo li jir ah iyo qoryaali biskoolada ah maasha allah aad ayaan uma daacin xarakada farxadeeda geesa farxad geesna murug murugta waa maadaama walaalaya reer ghaza aysan ciidin maanta anigana ciidin taasaa aad murugaas bilaad allah guula sii gaalo allaha jabi muslimiintana raayid ilah kor ha u keen
cabdiraxmaan ismaaciil waxyaabihiisa maxaa ka mid ah dhar iyo qori haye iyo cimaamad iyo kabo maasha allah ka waran marka farxaddaada ka waran cumar axmed cumar haye intay joogtaa maanta uga jirib haye maanta halkan maxaa ka jira maxaa laga siiyey dhar haye ka mid ah qori iyo cimaamado biskoolad iyo dhar
marka ka waran dareenkaa farxadeed
maasha allah ciidan waa ku wareysan si ciido badan aad u siiyey ciid ciido badan
maasha allah jazaaka allah khayr adeer magaca ku bilaabo xudayfa abuukar cabdulaahi
xadiifa abuukar cabdulaahi haye maanta halkee joogtaa xadiifa markiis kismaayo haye markiis maya maanta maxaa ka jira
xaflad aad u weyn maasha allah haye maxaa dhidisay maanta qoryo iyo dhar mujaahidiinta ayaa noo gaday allahu akbar maasha allah waan ku faraxsannahay farxaddaada aad ugu farxan maanta haa haye waxyaabaha lagu siiyey oo lagu ciyaara maxaa ka mid ah
qoray iyo qori alisii iyo dhar aalis- intaas alisii hadda gacantaada maxaa ku wadaa uma sheegi cabdullaahi axmed haye intee joogtaa maanta markis kismaayo haye maxaa dhidisay maanta kabo iyo qoryo iyo dhar maanta aad aan u faraxsanahay ciidan maa kugu wareysaa Eh, ciido badan aad lagu siiyey eh, in laba iidaa joogna magaciidaa lagu siiyey haa haye ka waran marka dareenkaa farxadeed
aad aan u faraxay aada farxantii maana haa
زهرة وجهكم يا farxaddaada ka waran marka aad aan u faraxsanay adaa farxanta maanta زهرة مع الآن jazaaka allah khayr Adeer.
bakistaan iyo surwaal iyo cimaamad iyo qori iyo iyo kabo haye iyo saacad haye waxaan ka mid ahay waalidiinta alxamdulilah ilaahay mahad iskale ilaahay baa mahadoo dhan u sugnaatay awalan wa aakhiran waan ku faraxsannaha alxamdulilah sida naloo qoray oo naloo maxaan ku dhahay ciidsiiyey oo ilmaha naloogu farxiyey farxadda ilmaha waa anaga farxaddanada waaya ilaahay mujaahidiinta guul ha siiyo ilaahay ha u gargaaro ilaahay ha noo sugo ilaahay guul guul aan ugu ducaynayaa guulaan ugu ducaynayaa gaaladana jabaan ugu ducaynayaa farxadda farxaddeeda insha allah ilaahay nabad ha inagu gaarsiiyo iyo khayr shan ciyaala baa la haysiinayaa waa saddex wiil iyo laba gabdhood marka waxyaabaha la siiyey waxaa la siiyey cimaamad cimaamado isku joogyo oo mid walba dhar waxaan ku dhahay qoryihii qoryihay ku ciidi lahaayeen ee maxaa bay- cilaankii baskooladkii ilmo waxay u baahnaayeen oo dhan aa la siiyey wax ka dhiman ma leh aad baan u faraxsanay aad aad alxamdulilah lama soo koobi karo farxaddanada farxaddan maasha allah maasha allah maasha allah jasaaka allah khayr
magaceyga waxaa la dhahaa xudiif cabdiraxmaan cali maanta waxaa noo siiyey dhar kabo iyo qori iyo cimaamad noo siiyey
anigoo ka tarsana maamooyinka waalidiinta aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa aad iyo aad ayaan u faraxsanahay walaalahayna mujaahidiinta allaha barakeeya allaha guuleeya cadowgooda allaha jebiyo insha allah aad baan ugu faraxsana wabilaahi towfiiq ilmahayga iyo saddex waaye laba wiil iyo hal gabar siiya dhar iyo kaba iyo qoryahooda iyo alaabta ay ku ciyaari lahaayeen aad baan u faraxsanahay aad baan u faraxsanahay maasha allah magacaygu waa cabdullaahi baahid idow waxaan joogaa magaalada jilib mujaahidiinta waxayna siiyeen een, qoriyo iyo iyo kabo iyo een, i- iyo dhar allah ku mahadsan allah mujaahidiinta jannata fuldas allah geliyo allah toddobaatanka xool jahan allah geliyo koos sideed elbaaba jannada ilaa gelin allah ka dhigo Een, een, as- farxaddayda aad iyo aad bay maanta aad faraxsan tahay haa mujaahidiinta allah jannata fuldas ha geliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi asalaamu calaykum iskayna daahir maanta waxaa joognaa magaalada jilibooyinka jubbada dhexe xajaabo dhar kabo Magacaygu waa Cabdiraxmaan Daahir Ido. Jo- Walaalay jubbada dhexe gaar ahaan jilib mujaahidiinta waxaan siiyaan dhar kabo qoryo allah khayr ha siiyo mujaahidiinta waxaan leenahay allah allah khayr hana siiyo Waxa- waxa- waxa- waxaan siisaan wax ka khayr badan allah hana siiyo farxadeed aad iyo aad bismillaah magacaygu waa umu maxamed waxaan wataa ilmo shahadaahon dhalay waxaa la siiyey hadiyo aad u qaali ah oo walaayada islaamiga ay siisay ilaahay raxmaankaa ajir ha siiyo abaalkooda lama soo koobi karo sida dharka labiska kabaha waxyaaba aan lasoo koobi karin ciyaalu ku cayaaraan hablahoo kaleeto moobeella iyo wax yaryara loogu daray maasha allah ilaahay raxmaanka abaalkooda ha guda ilaahay raxmaanka maaragta adeeradooda ka farxiyo ilaahay farxadooda maalinta qiyaamo ha ugu abaalgudaan leenahay insha allah idanka ilaahay gaaladana allaha jibiyo islaankana kor allaha ka dhigo sida ay ugu abaalgudaan ilaahay maalinta qiyaamaha ugu abaalgudo insha allah idanka ilaahay caruurtayda hadiyadda maanta la siiyey waa saddex caruura dareenkooda farxadeed aad iyo aad u faraxsan yihiin alxamdulilah waxay dareemaan farxad aan la soo koobi karin xitaa anigu aad aan u faraxsanaha waxaan sitaa jawaan innaba aan la qaadi karin oo hadiyad ah oo walaalaha muslimiinta siiyaan aad ayaan u faraxsannahay cadowgana ha naxo ha jabo insha allah ayagooban isdareemayno isdareensanayn annagana ilaahay raxmaanka ah walaalahayna dareensiiyo maasha allah allahu akbar allahu akbar ayaanu leenahay jasaaka allahu khayr anigoo ka mid ah hooyooyinka maxaan ku dhahay ilmaha yararka ah oo laga farxiyey ka mid ah alxamdulilaah ilmahana maanta waa laga farax siiyey dhar baa loo gaday maxaan ku dhahay qoryahay iida ku cayaari lahaayeen baashaalkooda aad baa loo wanaajiyey hadiyad qurux badan oo qaaliyahaa loo keenay waxaa noo keenay walaalahayna maxaan ku dhahay mujaahidiinta islaamka khayr badan allaha siiyo anigana maadaama maxaan ku dhahay hooyada ilmaha dhashay aan ahay aad aan ugu farxay maadaama anigu gurigeyga iska jiifa la yiri maxaan ku dhahay carruurtaada waa la iidsiinaa hakeen oo maxaan ku dhahay dhar qiimo badan laygu soo gaday marka maxaan ku dhahay hooyo ayadoo gurigeeda iska jirtan filina inta loo wacay kaal cunugiisii sida dhar loo soo gaday dabcan waa dareemi kartaa oo iyadaba suuq intay aad inay soo gada rabtay alxamdulilah marka walaalahayna khayr badan allaha siiyo waxa waaye aad bay i xusiis badan yihiine maxaan ku dhahay ilaahay raxmaanka maskaxdooda ha noo taam yeelo ha noo barakeeyo annagana maxaan ku ahay waalidiintii duceeye ilaahay ha naga dhigo cunuga maxaa waaye dharkii iidoo dhammaystiran dharkii maxaan ku dhahay kabihii shaa jaatigii surwaalkii cimaamadihii qoryihii lagu cayaari lahay wixii oo dhan waxba kama maqno qaabkii iidda waxba kama maqno M- maxaan ku dhahay haa iidaana noogu horreysa anaga
wixliisii aad aad iyo aad ay uga yihiin ma la soo koobi karo cimaamad iyo kabo iyo dhar iyo iyo qori ilaahay mujaahidiinta korarka dhiigaalan allah sundus bashiir maxamed dhar iyo kabo iyo dalafoo اقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaanna waa idaacadda andalus markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta abuuxasaan ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsantahay faysal mahad soomaali dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga haddii aan ku horumarno mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga ah waxaa lagu daabacay warbixinno kala duwan waxaana ka soo qaadan doonaa hadduu alle idmo warbixin ciwaankeedu yahay mas-uul ameerikaan ah oo arrin madhaleesa ku tilmaama in mar kale ciidan shisheeye cusub la geeyo soomaaliya xilli uu qarka u saaran yahay inuu fashil kusoo idlaado duulaanka ay ciidamada shisheeye ku hayaan dalka muslimka ee soomaaliya ayay dowladaha reer galbeedka ee duulaankan maalgelin jiray rajaxumo ballaaran ka muujiyeen mas-uul ameerikaan ah ayaa sheegay in calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ah ay ku fashilmeen waxa ay ugu yeereen xasilinta soomaaliya mas-uulkan oo ka tirsan xildhibaanada maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in siddeed iyo toban sano oo maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedku ay maalgelin jireen howlgalka midowda afrika ee soomaaliya aysan jirin wax guul ah oo la taaban karo wuxuu kasoo horjeestay in marka dhammaadka sanadkan dalka laga saara ciidanka afrikaanta admis la iclaamiyo howlgal kale oo soomaaliya ka hana qaado iyadoo wax lagu dhisanayo guuldarrooyinkii howlgalka midowda afrika kasoo wajahay soomaaliya waa inaanan mar kale la iclaamin howlgal cusub waa in la keenaa qorshe cusub oo soomaaliya nabad looga dhigi karo ayuu yidhi mas-uulkan ka tirsan xildhibaanada maraykanka siyaasigan ameerikaanka ah ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee donald trump ayaa ku dhaliilay maamulka bayden ee dimuqraadiga ah hanaanka uu ku wajahay dalka soomaaliya xukuumadda washington ayaa duulaanka soomaaliya si dadban iyo si toos ah uga qayb qaadanaysay tan iyo sanadkii laba kun iyo toddobadii iyadoona taageero dhaqaale iyo mid militari siinaysay soo duulayaasha afrikaanta dhammaadka sanadkan laba kun afar iyo labaatan ayaa la filayaa in gebi ahaanba lasoo gebagabeeya howlgalkan loogu magacdaray atmis balse dowladda xasan gurguurta iyo ururka midowda afrika ayaa qaramada midoobay ku riixaya in la dhiso howlgal kale oo cusub arrinkaas oo buuq siyaasadeed ka dhex dhaliyey cadowga haddii aan intaasi kaga gudubno mareegta soomaali memo markanna waxaan soo qaadan doonaa mareegta calamada warbixinno kala duwan ayaa ku qoran waxaana ka soo qaadan doonaa sargaal kenyaan ah oo lagu dilay toogasho ka dhacday xarun maxkamad sargaal ka tirsan ciidanka booliska kenya ayaa dhintay halka garsoore ka tirsan maxkamadda dowladdaasina la dhaawacay kadib toogasho ka dhacday mid ka mid ah xarumaha maxkamadeed ee magaalada nairobi sargaalka dhintay oo booliska kenya ka tirsanaa ayaa marka hore toogtay garsooraha maxkamadda oo ku taala ismaamulka nairobi warbaahinta kenya waxay sheegtay in toogashada garsooraha lagu dhaawacay kadib rasaas la huwiyey sargaalka booliska ah taasi oo keentay inuu geeriyoodo ilawareedye ayaa sheegaya in sargaalkan kenyaatiga ah uu ka carooday xukun lagu riday xaaskiisa taasoo buuq iyo gacanka hadal ka dhex dhalisay xarunta maxkamadda haweeneyda garsooraha ah ee toogashada ku dhaawacantay ayaa dhaawaceeda la geeyey isbitaalka magaalada nairobi waxaana goobta gaaray saraakiil ka tirsan waaxda dembi baarista waxaa markan soo qaadan doonaa hadduu alle idmo wakaaladda shahaado wakaaladda shahaado mid ka mid a warbixinada ku daabacan waxay ka hadlaysaa dagaalada ka soconaya waddanka suudaan si gaar ah gobolka daafuur maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa qarka u saaran inuu la wareego magaalada alfaashir magaaladaasi waxaa ka socda dagaallo xoogan waana magaalada keliya ee dhacda galbeedka daafuur ee ku jirta gacanta ciidanka waxaan markan soo qaadan doonaa hadduu alle idmo mid ka mid a warbixinada lagu faafiyey kanaalka faafreebka uu ku leeyahay telegram-ka waxaa ka mid ah dagaal culus oo ka dhacay elaboorka magaalada baydhabo dagaal maanta ka dhacay saldhigga xabashida itoobiya ee elaboorka magaalada baydhabo ayaa lagu dilay tiro ka mid ah ciidamada itoobiya kuwo kalena waa lagu dhaawacay inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dilay afar askari oo itoobiyaan ah waxaana lagu dhaawacay lix askari oo kale markanna waxaan soo qaadan doonaa mareegta redio alfurqaan warbixinada lagu qoray waxaa ka mid ah tirada tahriibayaasha ku dhintay doon ku qallibantay xeebaha yeman oo korortay hay-adda waxaa loogu yara socdaalka adduunka ee taabacsan qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday inay kordheen tirada dadka ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku qallibantay xeebaha dalka yeman tirada dhimashada ayay sheegtay inay gaarayso ilaa afartan iyo sagaal ruux halka weli lala yahay boqol iyo afartan ruux oo kale kuwaas oo ka mid ah dadkii saarnaa doonta qalibantay taasoo ku rogmatay xeebaha magaalada shabwah ee galbeedka dalka yeman ugu yaraan afartan iyo sagaal ruux ayaa ku dhintay boqol iyo afartan kalena waa lalayahay doonta qalibantay oo ay la socdeen laba boqol iyo lixdan ruux oo tahriibayaal ah taasoo ku rogmatay xeebaha magaalada shabwa ee galbeedka dalka yeman ayaa lagu yidhi war ka soo baxay hay-adda iyadoo soo xiganaysa dad ka badbaaday musiibadan ay hay-adda sheegtay in doontan ay saarnaayeen boqol toban iyo shan ruux oo soomaali ah iyo boqol afartan iyo shan kale oo kasoo jira dalka itoobiya kuwaasoo aroortii axaddii kasoo baxay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari warbixinno hore oo la baahiyey ayaa tilmaamayey in soddon iyo sagaal ruux ay ku dhinteen musiibadan sidoo kalena lagu laayahay boqol iyo konton kale balse waxaa sare u kacay tirada dhimashada hadalhaynta baraha bulshada dhex taallay saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka mid ahaa malaayiin muslimiin ah oo ku nool caalamka ayaa isha ku haya dhulka barakaysan halkaasoo saacadaha soo socdo ay malaayiin muslimiina gudageli doonaan gudashada rugniga shanaad ee islaamka oo ah xajka maalinta beri ah oo jamco ah kuna beegan sideedda bisha dulxija waa maalinta loo yaqaano yowmu tarwiya waana maalinta ay sida rasmiga ah xujayada u bilaabayaan gudashada acmaasha xajka waxay xujayadan ka dhaqaaqayaan biri magaalada maka iyagoo aadaya madiina oo lix kilomitir ka fog magaalada maka halkaas ayayna sii joogi doonaan ilaa laga gaaro maalinta sagaalaad ee carafo xubinteeni hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa naga intaa waa tahay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin walaalkeen ismaaciil salaad ayaa noo soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilanno xubinteena diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta duqeymo waxay ka geysteen qayba ka mid a magaalada khaza halkaas oo ay ku shahiideen dad fara badan halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ilaa saddex xasuuq ay ka geysteen magaalada khaza oo ay ku shahiideen dad gaaraya soddon ruux halkaay ku dhaawacmeen boqol iyo shan kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay xasuuqyada maanta ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee annuseyraad magaalada rafax sidoo kale xerada qaxootiga ee albureyj iyo sidoo kale xaafadda xayi zeytuun loo yaqaano ee ku taalla magaalada khaza warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan xasuuqa yahuudda ay ka geysteen xerada qaxootiga ee alburej iyadoo la arkaya dadka shuhadada iyo dhaawaca oo laga soo saaraya burburka dhismayaasha yahuuddu ay duqeeyeen sidoo kale yahuuddu waxay maanta duqeymo ka geysteen bartamaha magaalada khaza deegaana dhaca waxaana la arkayey dad fara badan oo halkaasi ku shahiiday kadib markii diyaaradaha yahuuddu ay goobahaasi duqeeyeen waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan egno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tani markii uu bilowday waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxay sheegtay caawa in tirada shuhadada filistiiniyiinta ay iminka gaartay soddon iyo toddoba kun laba boqol soddon iyo laba ruux inay shahiideen halka dhaawacana uu gaaray siddeetan iyo shan kun iyo soddon iyo toddoba ruux inay dhaawacmeen waa hagaag bal markan aan eegno halka ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin waxa ay sheegeen in maanta isku horimaadyo xooggan ay la galeen ciidamo yahuud ah oo soo galay bariga xaafadda xayi zaytuun loo yaqaano ee ku taalla magaalada khaza halkaasina uu ka dhacay dagaal isku horimaad ah oo u dhexeeya ciidanka yahuudda iyo xoogaga wax iska caabinta reer falastiin muqaawamadu waxay sheegeen in khasaaro xoogan yahuuddu ay gaarsiiyeen sidoo kale xoogaga muqaawamada reer falastiin waxay sheegeen in weerar madaafiica ay ku qaadeen saldhig ciidanka yahuudda ay ku leeyihiin mandiqada loo yaqaano natasariim ee ku taalla magaalada khaza sidoo kale xoogaga muqaawamadu waxa ay soo bandhigeen maanta howlgalladii afar labaatanki saac ee lasoo dhaafay ay ka fuliyeen magaalada khaza ee ka dhanka ah yahuudda
في محور القتال جنوب مدينة غزة الله الموفق بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
بسم الله الله أكبر
waa hagaag dhegaystayaal xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khasana caawo wanagaynta markana jubbada hoose kulan u dhexeeyey maamulka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beesha muqaabul ayaa ka dhacay degmada badhaadhe ee dhulka jooraha kulankan oo looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay ka qayb qaadashada jihaadka iyo horumarinta deegaanada joore ayaa ugu horreyn waxaa madasha kelimad ka jeediyey sheekh axmed abu yuunus waaliga wilaayada jubbada hoose السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى يا أمه دلنا نو سورة جليي كلن كان أو خير كبدن نو سورة جليبا أمه دلنا جل وعلا إيه، أنت أسكدب هل كان أو ما أنت أن جوجنه و deegaanka joore gaar ahaan degmada badhaadhe oo aan ku sugannahay Een, ilaahay mahadiis waxaan halkaan noo suurtogelay in aan kulanno dadkii een, waxgaradkii ee, degmadan haddii ay yihiin culimmadooda haddii ay yihiin nabadoonadooda ee u horeeyo suldaankooda oo hogaaminaya beesha waxaan isla gurfaynay oo aan isla fiirfiirinay in aan ka wada shaqayno dhanka amniga amniga aan xooga saarno maadaama cadow nagu hareeraysan yahay oo geesaha naga jiro inaan dhanka amniga aan ka wada shaqayno annaga oo maog tahay madaysan oo gacmo is haysano waxaa kale oo aan ka wada tashanay dhanka dacwada iyo diinta in kor loo qaado maadaama asal ay noo tahay diinteen iyo barashadeeda iyo ku dhaqankeeda iyo ku camalfalkeeda inaan xooga isla saarno isla xoojino meelaha ka dhamana aan isla dhammaystirno waxaa kale oo aan ka wada tashanay in aan een, dhanka een, magaalada beeraha iyo asal magaaladan waxaa jira jiray in badar badan iyo tacab badan iyo wax badan magaalada ka jira jiray inaan xoojino dhanka een, tacbashada beeraha iyo wax kasoo saarka iyo inaan xooga saarno maadaama dadkii dhulkan tacaban jiray oo ku noolaan jiray oo xooga saari jiray oo dhankan kenya iyo qahooti iyo dhankaas ay u bateen si ay u soo noqdaan in aan tacabka iyo dhulkan iyo wax kasoo saarkada aan xooga saarano ayadana een, ayaga iskaashanooya walaayadooda iyo ayaga een, waxaa ilaahi subxana watacaala weydiisanayna ka rajaynaynaa in wax badan noo qabsoomo oo ilahi subxana noo suurtogeliyo een, allahna wax badan ma ah in noo fududeeyo waxaa kale oo een, ka wada hadalnay oo een, isla fiirfiirinay dhanka caafimaadka iyo een, biyaha iyo een, dhankaasna in aan wax badan aan ka bedelno Een, waayo waxaa ugu muhiimsan caafimaadka een, dhanka biyaha oo saafiga iyo wax kastaba een, inaan anagoo isku tashanayno oo aan kaashanayno allah subxaana wa tacaala in aan ayadana wax ka bedelano oo aan kor u qaadno een, degmadeen iyo deegaanadeen iyo si aan horumar aan u gaarsiino Een, meel kastana dadka joogo ayaa wax qabsado ayagaa maogtahay isku tashto hay-ade iyo wax lamada waxba dumiyaan maahayn waxba nooma taraan waxaa kale oo jiray in ganacsiga aan kubcino ganacsiga een, meeshaan waa meeshii ugu ganacsi badan baahan jirtay in ganacsigana aan xoojino dadkaan ku dhiirigelino in degmadooda kor u qaataan ay waxaa weeyaan wax ka soo saaraan ganacsiga qurshahana een, waxaa weye wax ka qabsadaan taasna ayagana waxaan isla een, meel dhignay oo isla fiirinay in aan ee, ganacsiga iyo qurshahaba aan iskala qayb qaadano een, dadkiina aan wacyigelino sidii ay u u kubciyaan ganacsiga waxaa kale jiray een, jazaakum allahu khayran in magaalada naftarkeeda bilicegeeda iyo qurshaheeda iyo aan ka shaqayno cadow markaan waa cadow ilaahi subxaana wa tacaala la dagaalamayo diintiis oo la dagaalamayo ummadda ee maskaxiyan la dagaalamayo oo wax kastaba u baahan in eber ka dhigo Een, macluumad aan meesha markaan imaaday aan ka helay waxaa ka mid ah cadowgii meelaan ka guuri jiray oo roorkana kor halkaan deganaan jiray oo ka guuray wax kale iska dhaafa dacarti oo dadka malaariga ku dhaca iyo isku daaway jireen in diyaaradaha saarteen ay rarteen ayaga ka zuulinaya wax kale iska dhaafa markaan cadowgaas oo dhibaatada nagu haayo in aan markaan la dagaalagno oo diinta aan difaacno taasna jazaakum allahu khayran si fiican balaan usoo dhoweeyeen ilaahi subxana wa taala weydiisanaynaa in noo fududeeyo wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamedi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam intaasi kadib idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waraysatay suldaan mahad cabdi yuusuf suldaanka beesha muqaabul iyo mid ka mid a nabadoonnadii kulanka goobjoogga ahaa بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيق ومهد عبد يوسف وآه سلطان كباشا مقابل أولا الله يا مهد علينا سبحانه وتعالى الله إنو سورة قليي كلان كان يفرق عن شرفة بضن أي إنو أنقلا كلاني ولا يد إسلامي جبضة هوسة وهو قامنا شيخ أحمد أبو يونس يا قربهيسا أدبا أقوم مهد علينا أيغنا masaafada dheer iyo safarkooda iyo wadayaalkoo xiran oo ay mataqaanaa soo jiireen xilliga ay noo yimaadeen oo wadayaalka addaan u furnayn waxaan leenahay safarka ilaahay ha idinka ajirsiiyo waana idinka mahad celinaynaa walaayada kulanka aan la qaadanay fadhiga wuxuu mataqaanaaye dhowr qodob ayaan kaga wada hadalnay awalan inaan ka wada shaqayno amniga si guud waddanka cadow baa jooga cadowgana mataqaanaaye ilaahay waa jabiyey israacis buu raba inaan amniga ka wada shaqayno u wada istaagno qaybteenna aan ka qaadanno taas walaayada waa ka wada hadalnay meel fiicanna waan isla dhignay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu mataqaanaaye gaalada naga jabiyo waxaan ka wada hadalnay dacwada in mataqaanaaye dacwada la xoojiyo miyiga iyo walaayada dhammaan joore oo degmada ay hormuudka u tahay in la wada gaarsiiyo meel kastaba ducaadda iyo waxbarashada diiniga mataqaanaa iyo madarasooyinka horumarkaa in laga wada shaqeeyo sidii loo dardargelin lahaa waxbarashada iyadana waa ka wada hadalnay bifadlilaahi waxaa mataqaanaaye ka mid ahaa aan ka wada hadalnay horumarinta deegaanka oo ay ka mid tahay beeraha markaan fiirinay dhulka inuu dhulbeereed yahay dadkana beeraha aada loogu baahan yahay wadankana mataqaanaaye gaalo ay saameyn badan ku reebto hay-ado iyo balaayo ay dadkii ku qarribeen dadkii noloshooda iyo dadnimadooda waxay ku soo noqon kartaa beeraha beeraha inaan xoogga saarno iska kaashanno ka wada tashanno sidii beeraha ku qabsoomi lahaayeen waan mataqaanaaye islaa si fiican baan iskula qaadannay waxaan mataqaanaaye ilaahay fadligiis iyadana aan ka wada hadalnay caafimaadka in mataqaanaa la helo caafimaad loo baahan yahay oo laga faa'iidaysto lagana howlgalo si aan looga kaaftoomo meelaha cadowga uu joogo in caafimaad iyo daawo loo doonto arrinkaasayda aan iska gaashanno iyo biyaha nadiifka ah sida mataqaanaa ceylka oo kale in laga shaqeeya ceylka mataqaanaa laga shaqaysiiyo biyo nadiif si ay magaalada u hesho waxaa kaloo mataqaanaaye aada oga wada hadalnay arrinta ganacsiga ganacsiga degmada waa waa la ogyahay dhibaato badan baa ka dhacday dadka ganacsatada gaaladii bay hadaf ka dhigatay ganacsatadii waa la harharay dhibaato badan baa loo geystay waa la handaday waa la kala eriyey dhibaato badan baa loo geystay waxaan annagana go-aan naga ah ganacsigeenna inaan xoojinno gaaladana iska dhacinno
waa mahadsan tahay suldaan mahad cabdi yuusuf suldaanka beesha muqaabil ee jubbada hoose suldaane ka waran ka suldaan ahaan muxuu idinkaga dhigan yahay kulanka aad la qaadateen maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose runtii kulan aada u muhiim ah aadna u faa'iida badan buu ahaa aad baan u soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay kulankan waa wakhti fiicanna waa ku soo aaday waa markii lakala jaray kadib labada walaayo walaayada jubbada hoose iyo jubbada dhexe walaayada jubbada hoose ilaahay noo nasiibay inay noo timaado aan wada fariisanno ka wada tashanno umuuraheenna iyo arrimaheenna khaaska ah ka wada tashanno meel fiicanna isla dhigno aad baan ugu faraxsannahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulanka diiradda lagu saaray maxaana u tilmaami kartaa waxaa kulanka dooradda lagu saaray awalan cadowga ilaahay in la iska dhaciyo gaalada mataqaanaaye la iska dhaciyo kadibna noloshii mataqaanaaye in la soo celiyo sida mataqaanaaye waxbarashada caafimaadka een- een beeraha een dhammaan mataqaanaaye laga wada tashado sidii loo wada horumarin lahaa waa ka tashanay meel fiicanna waa isla dhignay waan isla qaadanay ka suldaan ahaan sidee degmada lagu horumarin karaa aad is leedahay oo degmada waxaa lagu horumarin karaa awalan waxaa la yidhaha- meel waxaa la yidhaha meel ninka joogaa lagu dilaa dadka deegaanka joogo walaayada joore ama ha ka maqnaadaan oo u dhasheen ama meelaha kale ha joogaan waxaa awalan mataqaanaaye muhiim ah ayaga inay dalkoodii wax ka qabtaan hadday dibadaha joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay dalkoodii ku soo noqdaan oo magaaladoodii iyo meelahooda ay ka tageen ku soo noqdaan dad islaam baa jooga wax looma dhimayo waan ognahay in been loo sheego oo laleeyahay haddaa meeshaa tagtaan iyo barbagaani iyo wax lagu akhriyo waana ila dilayaa iyo shabaab baa waddanka haysta iyo waxa in lagu akhriyo waan ognahay warkaa waa been baan leenahay dalkiina u imaada waan ila jecel yahay waan ilaga baahan yahay dalkiina u imaada ayaga marka waxaan leeyahay dadka deegaanka ayaga dad kale ayaa dhistaa ee degan ayaa dhistaa awalan dadkaas waxaan ugu baaqayaa inay imaadaan dadka jaaliyadaha iyo dadka mataqaanaa ganacsiga dhammaan deegaanka inay kusoo noqdaan waan ugu baaqayaa inta hadda deganna waxaan ugu baaqayaa ay joogto inay ayagana dhexda xirtaan ka qayb qaataan horumarinta iyo mataqaanaa waxyaalaha asaasiyaadka nolosha oo danahooda ku xiran een, islaamkana ay la shaqeeyaan waa gartay ee suldaane waxaa jira ee dad u dhashay deegaanka oo safka cadowga ku jiro maalmihii lasoo dhaafin qaar baa imaanayay maxaa iyagana baaq ama farin u diraysaan Een, dadka waxaa baaq u tiraynaa dadka gaalada ku dhexmirma gaalada galay awalan ilaahay u toobad keena Een, toobadiinna ayaan jecelnahay ilaahay waa idinka toobad aqbali waxaan leeyahay dadkaas gaalada ka soo hara gaal waad arkaysaan waa waa mataqaanaa been hadduu marka hore idiin sheegay hadda xaqiiqdii iyo runtii baa kor joogtaan iskaga soo hara baan leenahay ilaahay kitaabkiisa u soo noqda danihiinna iyo mataqaanaa iyo noloshiinna caadiga u soo noqda gaalada iskaga soo daba noqdaan leenahay waxaan leenahay haddaad cabsanaysaan annaga mataqaanaa idinla xiriirinaynaa haddii qoryihiinna aad la soo baxsataan oo qoryihiinna la imaataan waana ina lacagayna lagama qaadanayo haddaba dad dhalinyaro badan baa soo baxayn oo safka cadowga ka soo baxayn si wanaagsan baa loo soo dhoweeyey gobol fiican baa loo dhigay haddana walaayaadkay ku dhex nool yihiin wax dhibna ma qabaan danahooday haystaan idinkana saasoo kale umaad noqonaysaan safka cadowga iskaga soo taga gaalnimaha ku dhimanina ilaahay u toobadkeena aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa suldaan mahad cabdi yuusuf markan waxaan soo dhoweynayaa mid ka mid ah nabadoonnada kulanka ka qayb galay nabadoone soo dhowow bal ka waran kulanka aad ka qayb gasheen iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray ilaahay subxaanahu watacaala baan u mahadcelinaya mahad asaa iska leh waxaan ku wada kulannay kulan looga qayb qaatay walaayada gobolka iyo tii degmada iyo deegaanka ay ka wada qaateen halkaasoo kulan lagu sameeyey wax ku ool leh sidii loo horumarin lahaa deegaanka sidii looga howlgeli lahaa liskana dhicin lahaa qodobka labaad horumarinta deegaanka hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay beero hadday tahay biyo sidii loo horumarin lahaa ayaan ka wada hadalnay annaga oo kaashanayno insha allahu bafalilahi alkariim alle annagaoo kaashanayno insha allahu bafalilahi alkariim waxaan leeyahay waxaan soo dhoweynhayaa wafdigaa sharafta leh soo maray waddada dheer dhiiriga e rafaadka badan leh cadowga leh jasaakum allahu khayr waa mahadsantihiin waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay horumarin magaalada bilicdeeda lasoo saaro waxbarashada kor loo qaado isbitaalka kor loo qaado beeraha ummadda nolol waayo noloshaa lasoo saaro wax badan laga kabo annagoo iskaashanayno insha allah bafalilah alkariim arrinkaa waa wada qaadanay waana soo dhoweynaynaa waxqabadkana xaggii xagga gacmaha gacmo geeli jira waxaa layidhi markay isdhaafaan wax gacmaha wadaba jir bay wax ku gooyaane inaa gacmaha la isdhaafsado waxna la wada qabsado jazaakum allahu khayr waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لحن النصر في الأسماع سحرا لم يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام البشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى